wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeen oo aad ka dhegaysataan warbaahisnaay qodobada aad ku dhegaysan doontaana caawa waxaa qayb ka ah ardayda wax ka barata dugsiyada jawahar oo wada diyaargarowga tartanka qur-aan akhriska dowladda soomaaliya oo wado dadaalo lagu horumarinaya ganacsiga magaalada dhuusamareeb oo laga daafuray xafiiska hay-adda diiwaangelinta ee aqoonsiga qaranka dowladda soomaaliya asarbajaan oo kala sixiday heshiis ku saabsan kafaa'iideysiga saliidda iyo gaaska munaasabadda abaalmarinta tartanka qur-aanka kariimka oo lagu qabtay magaalada baydhabo diyaargarowga bishii barakeysan ee ramadaan oo si weyn loogu dareemayo magaalada hargeysa xubinta salafka iyo suuqyada magaalada aad ku dhageysan doontaan warka habeen akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka kenya oo lagu xukumay shan sano oo xabsi ah qodobadaas ku dhageysan doontaan warka habeen ee u diyaargarowda isaga oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
habeennimo jimcaha taariikhdan ay ku asteysan tahay sideed iyo labaatanka februar sanada labaatan shan iyo labaatan warkii intuu socdo waxaad ina socodsiin doontaa anigoo asaheer cabdixuseen danka iyo farsamadana waa nuur shiine ardayda wax ka barata dugsiyada magaalada jowhar ayaa wado u diyaargarowga tartanka qur-aan akhriska sanad walba marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa magaalada jowhar lagu qabtaa tartanka qur-aanka kariimka ka oo ay kasoo qaybgalaan ardayda wax ka barata madarasooyinka jowhar iyo deegaanada ku tirsan madarasada abu ayub waxa ay ka mid tahay madarasooyinka diyaargarowga ugu jira tartanka qur-aan akhriska ee bisha ramadaan xuseen miino mici oo ah maamulaha madarasada ayaa rediyo isna ugu warbixiyey ardayda sanadkan u tartami doonto dugsiga iyo qaybaha ay ka kooban yihiin diyaargarow taqriiban waxaan ku jirnay muddo afar bilood idaacadaha ku yaala degmada jowar diyaargarow aan ku jirno waxaa ka mid ah isku diyaargareynta bishii barakeysneed ee ramadaan ee fooda inagu soo haysadoo rabbi subxaana wa tacaala karaal noqdo sanadkii hore waxaan sanadkii hore waxaan galnay kaalimooyin ilaa taqriiban afar kaalimood sanadkan waxaan rajaynaynaa doo rabbi subxaana wa tacaala karaal noqdo inaan soddonka jus ka galno kaalinta koowaad labaatanka jusna ka galno kaalinta koowaad tobankan inaan ka galno kaalinta koowaad ayaan rajaynaa haddoo rabbi subxaana wa tacaala karaal noqdo oo iskuul naala wada geeyey hadda laak sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan ilmaha aanan xoog aan saarnay aan sidaan filaya ilaahay subxaana wa tacaala aan ka rajaynayna inaan guul ka soo gaarin horta madraskan wuxuu yahay horta taqriiban saddex dugsi oo ka faracmaa madrasatu abu ayub alantaari iyo madraska kale saddex madraso oo ka faracmaa saddexdii madrasadood taqriiban waxaan ku joognaa lix macalimood waxaanan mar walba hoggaan u nahay ardayda waxay nuu dhaweeyeen soddonka jusoo oo ah soddonka jus oo ah saddex qufood ah labaatanka jus oo ah saddex qufood ah tobankoo ah saddex qufood ah waa waxay isku yihiin sagaal arday ayaa nuu balansanaa doo rabbi subxaana wa tacaala karaal noqdo inaan sanadkan ka qayb gelina tartamka bisha barakaysan ee ramadaan og dhanka kale qaar ka mid ah ardayda ayaan wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan tartanka ay geli doonaan si wanaagsan oo ugu diyaargaroow waxaa ka qayb galaa tartanka soddonka jus qur-aanka kariimka waxaa ka rajeynayaa inaa kaalinta koowaad aan ka galo waa jiraan tartamo aan kusoo guuleysay sanadkii hadda ugu dambeysay waxaa ka qayb galay tartanka soddonka jus kaalinta labaadaana ku gelay maasha allah horta magacayga waa cabdal cali cabdalla waxaana dhigtaa markiiska aboyib al ansaari insha allah soddonka jus ayaan gali doonaa subcin iyo akhris exercise iyo waxaas waan akhrinayaa
maasha allah diyaargarow waan wadnaa waxaan soo wadnay afar bil oo dadaal ah haddana waan sii wadnaa maasha allah macallimiintayna nagu soo dadaalay waxaan ku tartamayaa juska labaatanka jus sanadkii hore waxaan ku tartamay tobanka jus sanadkan waxaan rajeynayaa inaan labaatanka jus ku tartamo oona kaalin oon raje waxaan rajeynayaa kaalinta koowaad in aan galo waxaan waxaa igu dhiirigeliyey macallimiinta asxaabta ayaa ugu dhiirigeliyey muhiimadda oo ii leedahay waxwaaye in aan guul gaaro oon usoo hooyo dugsigeeda abu ayuub al ansaari kaalinta koowaad nafteydan dhiirigelin ugu noqoto ardaydan ayaa ku dhowaad afar bil ugu jirtay diyaargarow tartanka qur-aan akhriska ee bisha barakeysan ee ramadaan dowladda soomaaliya ayaa wado dadaalo lagu horumarinaya ganacsiga waa kan cabdiweli axmed hilowle ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa sheegay in kaalinta dowladda soomaaliya uu yahay soo celinta amniga dalka iyo abuuridda jawi ay ku shaqaysan karaan qeybaha kala duwan ee ganacsatada soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in guud ahaan ganacsatada dalka ay iska xilsaaraan abuuridda fursado shaqo oo dhallinyarada soomaaliyeed ay ka faa'iideysan karaan sidoo kalena doorkooda ay ka qaataan horumarinta ganacsiga
dalkani wuxuu u baahan yahay hal abuur ganacsi dowladdu haddii ay amniga iyo xidhiidhka caalamiga ah iyo arrimaha ku filnaato meesha la rabo ummadda inay samata bixiso oo shaqooyin badan laga helaa waa dhanka bacmushtariga ama ganacsatada shan branch ugu yaraan midiiba shan boqol oo qof baa si dadban iyo si toosa uga shaqaynaya warkaasi war raalli gelinaya oo uu soo dhoweynayo weeye wasiirka shaqadu iyo xukuumaddaba guud ahaan shaqada laguu sheegayaa shaqo abuurku waa shan boqol oo meelood oo noocana in la firo uun ayaa kumanaan kun oo tobannaan kun oo dhallinyarihi ay ka shaqayn karta wiig ka hor waxaanu anigu wasiirkii hore shaqada iyo shaqaalahana waa ahaan jiray xogagaal baanu ahay duruufta dhallinyarada markaan halkaas soo galo ee aan arko intaas soo debartment oo dhallinyarada ka shaqaynayso wax aada loo soo dhoweeyo oo reerreyn la weeyey waa sababta iyadoo howlo culus ay ii yaalleen aan caawa halkan cali kamina u imi anigoo tixgelinaya dadaalka baxda xayaad ay samaysay khaasatan iyagoo duruuf adag ku shaqaynaya waxaa kaloo noo raacda cashuurta qaybta ay ka qaataan iyo badeecadda ay keenaan iyo halkaana tixgelin baanu ka siinayn waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada maanta halkan joogta iyo guud ahaan intanna maqlaysa meel walbo adduunka aanu tagno dadka soomaaliyeed waxaa loo qirayaa inay yihiin dad baac mushtariga ku wacan waa sababta xukuumaddan dan qaran qorsho aanu sanad wadnay oo tacab badan kharash badan juhdi badan fikir badan wuu naga galay oo aanu ka bedelnay magacii ee la ohan jiray qorshaha horumarinta qaranka aanu u bedelnay qorshaha isbeddelka qaranka dowladda soomaaliya ayaa ku hoolan dadaalada lagu horumarinayo ganacsiga soomaaliya dowladda soomaaliya ee asarbajaan ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan ka faa'iidaysiga saliidda iyo gaaska mar kale cabdiweli axmed hilowle ayaa soo jeedinaya warbixintaasi wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya daahir sharaf maxamed ayaa heshiis iskaashi ah oo ku saabsan ka faa'iidaysiga saliidda iyo gaaska la saxiixday wasiirka damarta ee waddanka asarbijaan qoraal uu soo dhigay wasiirka batroolka iyo macdanta xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu ku sheegay waxaan aada ugu faraxsanahay inaan heshiis is-afgarad ah la seexday wasiirka damarta iyo macdanta dowladda asarbijaan si loo xoojiyo iskaashiga qaybta saliidda iyo gaaska waxa uu sheegay in iskaashigan uu astaan u yahay dadaalka muhiimka ah oo lagu horumarinayo shidaalka iyo gaaska soomaaliya iyadoo looga faa'iideysanayo khibrada asarbijaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku howlan sidii dalkan laga hirgeli lahaa shidaalka islamarkaana kor lagu qaadi lahaa dakhliga soomaaliya hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan warka habeen ee ka baxa warbaahinta isnaa siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba ayaa si toosa inoogu dhageysanaysaan markana koonfur galbeed munaasabadda abaalmarinta tartanka qur-aanka kariimkaah ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa lagu qabtay munaasabadda abaalmarinta tartanka qur-aanka kariimka ee maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya cabdixasiis xasan maxamed laftagaren xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka magaalada cilmuudiin waalidiin dhalinyaro habeen iyo ardayda loo qabtay munaasabadda oo ay taabigelinaysay wasaaradda diinta iyo waqaafta koonfur galbeed ugu horeyn agaasimaha wasaaradda diinta iyo waqaafta maamulka koonfur galbeed soomaaliya mubaarak cabdisalaan xaaji ayaa ka hadlay madasha
ilaahay subxaanahu watacaala waynuu fargaaday tartankii in geedka nahadgabagabaayo wayna mahadbileeyay mar labaad iyo mar saddexaad ay kanagaya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo udnari layshaqadiiska adag har iyo hamiinna ay teegin horumarinta diinta islaamka mudane madaxweyne amaan i sharaf warkeen ka fulina xadiidkii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam hayi ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaman wayabacu bihi aakhariin ilaahay subxaanahu watacaala kitaab qur-aanka qoomkor u qaadina ka sharafow qoomna kitaab qur-aanka hoos u dhikay munaasabadan qaaliga ee geedka koqofsa mahayta caasimada kumeegaanka dowladda koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo kitaabkii ilaahay subxaanahu watacaala lakamaamushahaya lakikamaamushahaya magaala kika oo ah jaa-isada layka biyahaya geekina ninka farax badan ilaahay subxaanahu watacaala intun umuda inayska korto sabab ilaahay ukuweela marlamaad umar saddexaad ha dhawaada insha allahu tacaala wasaaradda ha ka dhawaada tartan kun oo laaka gabagabaayahaya
qaar ka mid ah culumuudiinka deegaanka iyo mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay munaasabadaha ayaa ammaan iyo bogaadin u jeediyey cid walba oo ka qayb qaadatay tartankaasi munaasabadan oo qayimka ah oo usu hogaamiyahayay madaxweynaha koonfur galbeed al akh cabdicasiis xasan laftigareen fa jazaahu llahu khayr aljazaa iyo wa wasiirihi alamiin nuur sayid baaba wayba munaasaba anagu mari garti ma-e mar hore asal ahaan abawtayda hoobaleere qur-aanka unii hogaamiye jirnay soomaali ahaan ama geesta africa oo kale hoobaleere unii hogaamiye jirnay aradan aradii oo laka baradi jariyo qur-aanka waana lanka laka tacadubay waa minxa daraasiya yaa maaratay odayaalkan hadhiibi jireen mar hadda adduunka maaragtay oo ardayda dibidda iyo lakasiyaw abooteyadayna yaha weeli jireen w
waliba horyaalku tilmaamufaday macalimiinta walibu ahaa fadhigan la fadhiyo dadkan la abaalmaryahayo dadki hasaari walhabari handhabar adeegay inti marxaladan kooyaan bulshada hortio sulmaan qur-aan ilaahay akhriyaan waana ka guulaysadaan natiijo fayle sheegnaanna waliba sawan ahaayey bacdallaahi macalimiintaas oo gacanta ka haya macalimiinta isu gooni ayaan ka mahadnage anoo afjoogka hadlahaayo oo yoon hay-ad mudan geeg maybaa aanu hayne horumar weyn iyo darteyg oo tallaabadan qaadi dowladda koonfur galbeed aan ka horreeya madaxweynaha cabdulcasiis ustaad cabdulcasiis maxamed xasan laftigaleen oo وصور متمثل كأي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قرآن الاهتمام وين لسي قبل قصدي وطول وعي قرآن ما شاء الله غير أكيد لقنا عند دكسيات إيو مساجدات إيو مركز قرآن إيو تفسير إيو فقه الإسلامي هذا هرتب لك ده جاي لكن هذا نوع إن قرآن الطيئة ليهجرين نصوب ومسابقة أرضي لكن يهجرين نصوبي والمهم واي
tan waxa waaye nimco waaye ugu dambeyn gudoomiyaha golaha wakiilada ah koonfur galbeed soomaaliya doctor cali saciid ayaa hambalyo u diray ardaydii kaalimaha hore ka galay tartanka halkaan ka ammaano wasiirka nuur siido baaba wasaaraddan waxay ahaan jirtay wasaaradaha ugu maarkino iska dansan oo aan horo badan ka socnin markuu ninkaa yimid runtii aadan ugu faraxsanahay in dhaqdhaqaaqan di- dowladda iyo maaragtay culummada iyo ardada kuwii uu isku xiray eh, inay wada shaqeeyaan inay isafgartaan inay maaragtay dowladda ay ay waxay wado iyo bulshada sidii loo gudbin lahaa mar runtii dadaalka aad muujisay mudane wasiir aada umahadsan tahay haddii aan intaasi kaga nimaano warbixintaasi ku aadaneed munaasabadda lagu abaalmarinayay ardayda u tirtamaysa tartanka qur-aanka kariimka ah ee magaalada baydhabo markana hargeysa diyaargarowga bisha ramadaan ayaa si weyn loogu dareemayaa magaalada hargeysa nuur maxamed cabdi ayaa mar kale soo koobaya warbixintaasi mahadsanid nuur markanna kusoo dhawaada xubinta salafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan sagaal boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya sagaal iyo labaatan dhibic saddex oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya sagaal iyo labaatan dhibic lix markana dalaga koombada galeyda ayaa la kala siisanaya afar iyo toban kun koombada digirta ayaa la kala siisanaya shan iyo soddon kun koombada digirta salbukada ayaa la kala siisanaya shan iyo labaatan kun koombada misigada ayaa la kala siisanaya labaiyo toban kun koombada looskaha ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah kiilada bariis cadaha ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah markana maciishada haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar halka haafka burka la kala siisanaya shan iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar haddii aan intaas kaga nimaano xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah maxkamadda gaarka ah ee ka dhisan dalka kenya ayaa shan sano oo xabsi ah ku xukuntay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi kadib markii lagu helay dembiyo la xiriira musuq maasuq iyo laaluush hanti dadweyne ibraahim oo horey u ahaa ra-iisul wasaarihii xukuumaddii madaxweynihii horehe ayaa sidoo kale lagu ganaaxay lacag dhan laba bilyan oo faranki geni ah xukunkaasi ayaa lagu dhawaaqay maalnimadii khamiista ahayd ibraahim ayaa maxkamadda waxa ay ku heshay inuu laaluushay ilaa shan iyo toban bilyan oo faranki geni ah oo u dhiganta hal dhibic todoba bilyan oo ka mid ah dhaqaalaha barnaamijka daryeel bulsho ee dowladii hore kuwaasi oo ka mid ahaa dadaaladii wax loogu qabanayay cudurka covid neten ee ka dilaacay wadankaasi guud ahaan dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa warka habeen oo aad ka dhagaysanayseen warbaahinta isnaaif intuu socday warka waxaad ina socodsiinaysa anigoo asaare cabdixuseen danka iyo farsamada waa nuur shiine tan intaan ku kulmi doono warkan kiis xig sida ay nabadgelyo